madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya dardargelinta hanaanka doorashooyinka dalka ayaa sheegay in ay ka go-an tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah taasi oo ka bilaaban doonta golaha deegaanka islamarkaana lagu gaari doono soo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale sheegay in wadaxaajudyada afkaarada isdiidan ay tahay mid ay diyaar u tahay xukuumadda islamarkaasina la dardargelin doono lana fariisan doono cid kasta oo tabasho ka qabta hanaanka uu ku socdo geediga doorashooyinka dalka
dowladaha hoose doorasha ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idankiis kabacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambeysa inta ka dhexleh gogasha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay waxaan diyaar u nahay meel kastoo nala tagtay inaan tagno wadahadal noo imaada haddii na la yiraa inaan u tagno haddii kale annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan sugu nimaada in la yiraa dalka maanta maalintii xamar keliya lela tegi karay ama xamar iyo garoowe bes la tegi kara maahane meelo badanoo dalka ka mid aha la tegi karaa oo lagu shiri karaa laakiin dibadda inaan ku soo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayey hadda ka bacdin in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryaynaa tala soomaaliyeed bannaanka loo qaado tala siyaasadeed iyo heshiis siyaasadeed iska dahaya dib u eegistii dastuurka iyo dib u eegistii magaciisa yaan diidnay in dibadda loo qaado haddana tala siyaasadeed in dibadda loo qaado raalli kama ihin laakiin dalkan gudihiisa aniga geedkaas quraca oo meeshaa ku yaallaan fadhiya qofkii yihaa inaan ugu tagna annagaa diyaar u ah si nabad iyo isfaham iyo walaaltinimadii maxaa aan wadalahaynon u dhalana loo gaaro dowladduna noogu hana qaado dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballan qaadnay haddana aan kusii adkaynaynaa dalku doorasho qof iyo codahow aadaa ha loo diyaar garoobo dowladda markaa laba khiyaanaa hor taallo haddii aan marka labada khiyaaroo horyaal waxay ahayd inaan waxaan intaan iska dhaafno doorashadii dadbanayd aan u noqonno oo aan dhahno qof iyo cod meeshasay ku dhammaatay oo markaan dhinac walba ka rogna ay noo muuqatay haddii go-aankaas la qaato inay adkaan doonto mar dambe in cod qof iyo codaa loo loo soo istaagaya waa markii labaad ayadoo dastuurka ku qoran tahay afar iyo labaatan sano aan maya aan sorry aan dhaho laba sanadkan hadda waa kii afar iyo tobanaad umanayna dastuurkii laba kun iyo labaiyo tobankii la ansixiyey ee kumeelgaarida nooga baxay maanta aan haysanno ee kumeelgaarka lafsidiisa ah ayay ku qoran tahay doorasho qof iyo cod charterkii ka horreeye waa ku qornay qof iyo cod doorasho inay tahay intaas waa lasoo sameey waaye maanta haddana ma samayn karna haddaan dhahno dee waa uun bes waa meeshaasay ka fadhi barane boqolkiiba boqol bakeerigu waa buuxaa iyo waa eber waxbaa u dhexeeya puntlandna qabatay doorashadii dowladaha hoose saddex jeeray kala qabatay dhammaan waa ugu hambalyaynay mar kastoo la qabto hambalyaan u diraynay oo dadka soomaaliya inta saf soo galaan ay sanduuq cod ku ridaan yacnii wax fiican oo qurux badanay ahayd dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu dardargelinaya doorashooyin qof iyo cod ah kuwaasi oo ka qabsama gudaha dalka soomaaliya